بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bin cabdilcasiis bin maxamed ibraahiim al sheekh waxaan ku jirnay baabkii sagaalaad baabu taxriidi calaa talabi alcilmi wa kayfiyati talab isku tirtirsiin la isku tirtirsiinaayo in cilmigii la raadiyo iyo sida cilmiga loo dalbo dariiqada cilmiga lagu dalbo waxaan soo gaarnay xadiidka boqol iyo lixaad wa can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala alla alay slam rasuulka alle wuxuu yidhi maa min nabiyin bacatahu allahu fii ummatin qablii ila kaana lahu min ummatihi xawaariyuuna wa asxaabun ya'khuduuna bisunnatihi wayaqtaduuna biamrihi nebi ma jira buu leeyahay rasuulku sala alla alay salama alla uu ka soo dhex saaray ummad aniga iga horraysay ilaa hadduu jiraba nebigaasu kaana lahu waxa u ahaa min ummatihi ummaddiisa xaggeeda waxaa uga ahaaday xawaariyuuna kuwa aad ugu dhow oo asxaabun iyo asxaab oo ya'khuduuna bisunnatihi oo dariiqadiisa qabsada oo ku dhega oo yaqtaduuna biamrihi amarkiisana ku dayda suma innahaa intaa kadib xaaladu waxay tahay takhlufu min bacdihim waxaa ka daba mara ayagii marka ay dhintaan kadib khuluufun kuwa xuxun oo maaragtay shar uga dambeeya meeshii ay khayr maaragtay uga dambayn lahaayeen yay shar maaragtay uga daba maraan yaquuluuna maa laa yafcaluuna kuwaas khuluufta ah ee gadaal ka yimid ee dhaqankii fiicnaa iyo wanaaggii khilaafay waxay ku hadlaan maa laa yafcaluuna waxaanay samaynaynin waxaasan samaynaynaa ay leeyihiin waxay samaynayaanna ma ahan oo hadalkooda iyo ficilkoodaa kala duwan wa yafcaluuna maa laa yu'maruuna waxayna sameeyaan waxaan la farin oo sharcigu diidan yahay afcaashooduna waa xunta faman jaahadahum qofkii la jihaada kuwaas biyadihi gacantiisa kula jihaada fa huwa mu'minun qofkaasi waa mu'min waman jaahadahum bilisaanihi qofkii carabkiisa kula jihaadana fa huwa mu'min qofkaas waa qof mu'mina waman jaahadahum biqalbihi fa huwa mu'min qofkii kula jihaada qalbigiisana waa qof mu'mina laysa waraa'a daalika min aliimaani xabbatu khardal qalbigii in lagula jihaado oo darajadii ugu yarayd ah wax ka dambeeya oo iimaankii ee dhammaystirnaa ahi ma jiraan macnaha iimaankii mudlaqa ahaa ee dhammaystirnaa waxba kama soo haran haddii la waayo qalbigii in laga naco munkarkii ay la imaanayeen rawaahu muslim muslim baa wariyey xadiidka xadiidka marka shiikha kitaabka sharxay ma aanu sharxin xadiidkan marka ma aanu sharxin shiikha kitaabka sharxay marka macaanihiisa qaar baan isdul taagi doonnaa haddii la yidhaahdo annagoo culimo kale kaalmaysanayna waxa ay ka yidhaahdeen xadiidka ibnu rajab kitaabkiisa jaamiculculuum walxikam la yidhaahdo markuu xadiidkan soo arooriyey kadib wuxuu yidhi wuxuu ku tusinayaa kani in nimankii madaxda ahaa gacanta loola tegi karo oo lagula jihaadi karo imaam axmedna waa uu inkiray buu leeyahay xadiidkan oo abu daawuud baa ka wariyey oo wuxuu leeyahay imaam axmed xadiidkani wuxuu khilaafsan yahay axaadiistii rasuulku sal ly slam uu faray in loo dulqaato dulmiga nimanka madaxda ah nimanka madaxda ee muslimiinta ah dulmigooda in loo dulqaato oo aan lala dagaalamin marka ibnu rajab wuxuu leeyahay sida hadalkiis laga fahmaayo xadiidka marka in la inkiro maahan sababtoo ah waxaa looga jawaabayaa buu leeyahay waxaa lagu jawaabi karaa buu leeyahay waxaa hee lagu jawaabi karaa buu leeyahay in bianna takyiira bilyadi laa yastalzimu alqitaala in gacantii wax lagu beddelaa oo munkarkii lagu beddelaa ka dhalan mayso daruuro ahaan oo waa qasab lama laha in la dagaalamo oo imaam axmed laftiisa arrintaa ka hadlayoo gacanta markii wax lagu beddelaayo wuxuu yidhi imaam axmed attagyiiru bilyadi laysa bisayfi waasilaax gacanta oo wax lagu beddelaa haddaad axaadiista iyo ku aragto ta macnaheedu ma aha inaad hub qaadanayso maaha ibnu rajab marka wuxuu leeyahay maadaama arrintu ay sidaa tahay in nimankii madaxda ahaa marka gacan lagula jihaado say noqonaysaa marka maadaama dagaalkii la diiday hubka ahaa waa in qofku gacantiisa ku suuriyaa buu leeyahay maa facaluuhu min almunkaraati waxay sameeyeen oo xumaan ah sida masalan haddii khamro cabaayeen oo kale inuu khamradii ka daadiyo muusigii iyo kabankii iyo masalan wixii ay ku ciyaarayeen oo kale ama agtooda lagu hayay in la jejebiyo iyo wax lamid ah ama uu qofku gacantiisa ku zuuliyo oo uu ku baabi'iyo wixii ay fareen ayagu oo dulmi ah haddii uu awood u leeyahay waxaaso dhan marka waa bannaan yihiin buu leeyahay mana soo gelayso dagaalka lala dagaalamayo madaxdii iyo in ayagu lagu khuruujo oo lagu baxo taasoo uu ku soo arooray nahyi iyo iska reebid in lala dagaalamo dee axaadiistu waa ku tawaaturtay in lala dagaalamo iska reebidda la iska reebaayo in madaxdii lala dagaalamo axaadiistu waa ay ku tawaaturtay marka laakiin munkarkooda uu inkiraayo oo aan dagaalka gaarsiisnayn inuu hubu qaato waxa uun ugu badanoo ka dhalan karaa waa in nimankii madaxdaa ay dilaan hadduu munkarkooda inkiro laakiin haddii hub loo qaato nimankii madaxda ahaa wuxuu ku leeyahay fa yukhshaa minhu lfitan fitnooyin yaa laga baqaa buu leeyahay allatii tu-addii ilaa safki dimaa'i lmuslimiina ee ku gaarsiinaysa ama ay ka dhalanayso in dhiig fara badan muslimiinta laga daadiyo marka xadiidkan muslim baa kala keli noqday bukhaari oo maaragtay waxa uu imaam axmed xoogaa u dhibsaday mar la weydiiyey imaam axmed wuxuu yidhi markuu xadiidkan ka hadlayay xadiidkan ma shabahuu leeyahay hadalkii ibnu mascuud waxaana la sheegay in maaragtay nin la yidhaahdo alxaaris uu la keli noqday laakiinse a'immadu waxay yidhaahdeen lama keli noqon ee rag kalaa ku raaca qaadiciyaad isaguna wuxuu sheegay in macnaha saalex ibnu kaysaan uu yidhi xadiidkan waxaa laga wariyay abuu raafic oo rasuulka sal slam ka warinaya ibnu mascuudna lama sheegin marka macnaheedu waa maxay macnaha itisaal ma jiro inqitaaca jira munkarkiioo gacantii lagu inkiro waxaa soo gelaya in qofkii markuu arkoo kale ciyaal dagaalamaya inuu kala qabto de waa gacantiioo munkarkii lagu inkiray hubqaadashana maaha marka culammadii salafku kutubtoodii waxay ku sheegi jireen altakyiiru bilyadi leysa bisayfi wasilaax oo imaam axmed waa taas laga warinayo barbahaari waa uu sheegay kitaabkiisa sharxu sunna iyo keyrkoodba macnaha laba isku xiran ma aha in munkarkii gacanta lagu bedelo iyo in hub la qaato mar la weydiiy imaam axmed oo la yidhi maaragtay bal amru macruuf nahy can munkar ka waran markaasu wuxuu yidhi bilyadi wa billisaani wa bilqalbi markaasa la yidhi bilyadi waa sida marka markaasuu yidhi tufariqu baynahum waa sida hadda ciyaalka aan sheegayn oo kale ama dad waaweyn xataa hadday isqabsadaan inaad macnaha gacanta ku kala inaad macnaha gacmahaada ku kala celiso laakiin axaadiista sheegaysa inaan a'immada lala dagaalamin oo dulmigoodii loo dul qaato waa axaadiis mutawaatir ah mana maaragtay ka hor imaan karo xadiid ay dadka qaarkood ay dhici karto inay si qalada u fahmaan oo wixii mutawaatirka ahaa yaa lagu dhaqmaa ee kii maaragtay taawiil aqbali kara maaha in isagii laga hormariyo kuwii mutawaatirka ahaa ooaan lagu shakisnayn oo caqiidada ahlu sunnada ku jirta inaan a'immada lala dagaalamaynin haddaan gaalnimo lagu arag cad intaba ay maaragtay salaada u ogaayaan marka masaladaas waa in lagu baraarugsanaada oo khaas kuwa uu ka horeeya caamka yacnii amru macruufin can munkar kii caamka ahaa in loo soo daliilsada maaha wixii khaaska ahaa oo ka hadlaaya a'immada inaan lala dagaalami karin waa masale khaasa marka khaaska ka horeeya caamka meeshan uu maaragtay rasuulku yidhi sal alla ly slam walaysa waraa'a dalika min aliimaani xabbatu khardalna culammadu waxay leeyihiin sida shekh islaam ibnu taymiya oo kale haddii qalbiga laga waayo nicid uu nacaayo wixii alla u nacsanaa dee iimaankii uu thawaab ku mudan lahaa qofkaas qalbigiisa kuma jiro iimaanka marka laga hadlaya waa maxay waa iimaankii mutlaqa ah waa kii dhammaystirnaa marka saddexdan lasoo sheegay oo ah in ama gacantii lagu bedelo ama carabkii lagu bedelo ama qalbigii lagu bedelo kadib wax ka dambeeyo iimaankii haddi mutlaqa ahay oo dhammaystirnaa ma jiro xataa xabad khardal yacnii waa khardalku wuxuu la egyahay taqriiban masalan sisintoo kale uu la egyaha oo wax aad u yar yani waxba iimaanka kasoo hari maayaan iimaankii macnaha kaamilka ayaa laga wadaa marka shekh islaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay macnaha haadaa aakhiru xuduud aliimaan iimaanka marka xuduuddiisii meeshaas u dambaysa ma soo harin marka kaa kadib iimaankii mutlaqa ee kaamilkaa waxba sooma harin buu leeyahay laakiin taa macnaheedu maahan buu leeyahay laysa muraaduhu ana man lam yafcal dalika lam yabqa macahu min aliimaani shay-un qofkii sidaa aan samaynin in iimaankiisii aanay waxba ka jirinba ama waxba u soo harinba xadiidku wuxuu ka hadlayaa iimaankii kaamilkaa buu ka hadlayaa marka iimaanka waxa uu daciifsan oo ugu hooseeya in qalbigii wax laga inkiro marka qofkii qalbigiisa laga waayo nicid uu nacayo munkarkii alla iyo rasuul ay nacbaayeen iimaankii marka qofkaasi waa qalbigiisa waa ka maqanya macnaa kii kaamilka ayaa unbaa laga hadlaya haddana marka in la ilaabo maaha in ahlu sunnada usuushooda ay ka mid tahay inaan fidnada laga qayb qaadanin dagaalada fidnada inaan laga qayb qaadanin caqiidadayna ku sheegeen usuusha ahlu sunnadana waxaa ka mid a in jamaacadii la laasimo jamaacadii muslimiinta oo aan madaxdii lala dirarin yaa usuusha ahlu sunnada ka mid a sidoo kale fitankiina aan laga qayb qaadanin dagaaladii fitankana aan laga qayb qaadanin waa xadiistu maarata waa xadiis mutawaatir ah oo fitankii wuxuu yidhi rasuulku sal slam wakunuu fiiha kalkhayri min ibni aadam labadii wiilee aadam uu dhalay koodii fiicnaayo kale noqda marka fitanku ay dhacaan macnaha dee muslimka hallaynina waaye satakunu fitnun alqaacidu fiiha khayrun min alqaa'imi waalqaa'imu fiiha khayrun min almaashi waalmaashi fiiha khayrun min asaaci fitnooyin baa dhici doona qofka fadhiyahi uu ka khayr badan yahay kan taagan kan taaganina uu ka khayr badan yahay kan socda kan socdaahina oo ku dhex socda macnaha fitankii macnaha hadda camalkiisa wuxuu gaarsiisan yahay socodkii oo kale yacni sida loo loo kala badsadaa maaragtay loo kala xun yahay walmaashi fiiha khayru min asaaci kan maaragtay ku dhex socdaana waa uu ka khayr badan yahay midka ordaaya marka qof walba qof kale intuu ka badsado yuu ka xun yahay waa macnuhu man tasharafa laaha tastashrifu qofkii marka u hanqal taaga fitankii waa ay daftaa oo waa halaagtaa faman wajada minha malja'an aw macaadan falyacud bihi qofkii hela meel uga gambado oo uu ka aado ha magan galo bukhaari muslim baa weriye wuxuu yihi rasuulku sal slam sida xadiis muslim ku jirtay haddii maarata fitnadu ay dhacdo faman kaana lahu ibilun falyalxaq biibilihi qofkii geelu geeliis ha aado waman kaanat lahu hanamun falyalxaq bihanamihi qofkii ari lena arigiis ha aado waman kaanat lahu ardun qofkii beer lena falyalxaq biardihi beertiis ha aado faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ara'ayta man lam yakun lahu ibilun walaa hanamun walaa ardun meel uu aado qofkan aan garanayn muxuu samaynaa meel uu aado qofkaan haysanin muxuu samaynaa geelna male arina male beerana male markaasuu wuxuu yidhi yacmidu ilaa sayfihi wuxuu u qasdayaa seeftiisii ila seefta wax lagu dilaaye fayaduqu calaa xaddihi bixajar meeshay wax ka goyso yuu dhagax ku jijabinayaa uma liyanju kadibna ha iska cararo in istataca najaa hadduu cararid uu awoodo allahuma hal ballaqtu allahuma hal ballaqtu allahuma hal ballaqtu waa uu ka digi jira marka rasuulka sal slam fitanka muslimiinta dhexdooda ah fitankuna badanaa waxay ka dhashaan marka nimankii madaxda lala dagaalamo qof marka muslima in la dilo waa wax aad u dhib badan oo naar lagu muto jannadiina lagu waayo usaama ibnu zayd waqtiga rasuulka sal ly slam yuu nin si qalada u dilay iyadoo jihaadki lagu jiro hadda waa gaalo lala dagaalamayo ogow gaalkii baa maaragtay laa ilaaha illaahu yiri markaasuu dilay isagu marka wuxuu is lahaa dee maaragtay hubkuu ka cabsanayo uun markii rasuulku weydiiyey oo uu yidhi mintuu laa ilaaha illaahu yiri baa disha haddana wuxuu yidhi rasuulka allow inamaa qaalaha khawfan min asilaaxi hubka uunbuu ka cabsanayay seeftu markaan kor ugu qaaday unbuu laa ilaaha illaahu yiri markaasuu wuxuu yidhi rasuulka sal ly slam afalaa shaqaqta can qalbihi maxaad qalbigiisa u jeexi weyse xataa taclama si aad u ogaato aqaalaha am laa dhab mi ka eed mise maya adigu dhabnimadaasi waxaas adiga laguma maraacininba qofku laa ilaha illa hadduu yihahdo ka joog famaa zaala yukariruhaa calaya kama aanu zuulin rasuulku sal ly slam inuugu soo celcelinaayo oo uu leeyahay maaragtay qataltahu bacda an qaala laa ilaha illa allah xataa tamanaytu annii aslamtu yooma idin ilaa aan ka jeclaystay in islaamkaygu uu dib u dhaco oo maalinkaa uu macnaha ka bilowdo sida uu maarata u dhibay warkaas kadib usaama waa uu iska ilaaliyey marka inuu fitankii ka qayb qaato iyo muslimiinta dagaalada ay dagaalamayeen markaasaa weliba saxaabada qaarkood ku dayan jireen sacd ibn abi waqaas oo tobankii mubashariin biljanna ka mid ahaa usaamuu ku dayan jiray wuxuu dhihi jiray wallahi laa aqtulu musliman xataa yaqtulahu dulbutayn kii caloosha weynaa ilaa uu wax ka dilo anuu dili maayo leeyahy qof muslima dili maayo ilaa uu maarata usaama uu ka dilo marka usaaman ku dayanayo wuu leeyahay sababto wuxuu arkay inuu si fiican masalada u fahmay oo aanu ku degdegayn dhiiggii muslimka qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi marka alam yaqul illahu tacala miyaanu alle dhahin sacad buu ku leeyahay ma og tahay waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna la dagaalama ilaa fitna laga waayo oo yakuuna diinu kulluhu lilahi diinkuna allah u sugnaado dhammaantiis sacad baa marku wuxuu yidhi qad qaatalnaa waan dagaalanay oo gaaladii baan la dagaalanay xataa laa takuuna fitna ilaa fitna ay ka dhici weyday oo laga waayey wa anta o asxaabuka warniyo ila hadlaaya adigu adigaya saaxiibadaa turiiduuna an tuqaatiluu xataa takuuna fitna waxaad doonaysaan inaad dagaalantaan si ay fitna u dhacdo oo waxaad ka shaqaynaysaanba waa muslimiinta dhexdooda inay dagaalamaan oo fitankii bay jihaad ku sheegayaan jundab sidoo kale nin buu dila marka uu qalad ku dila markaas rasuulku wuxuu yidhi sal slam maxaad u dishay markaas wuxuu yidhi rasuulka allow muslimkii buu aad u xanuujiyo dhib u geystay fulaan buu dilay hebel buu dilay hebel buu dilay rag buu magacaabay marka markii aan marka soo aadaysa oo aan hubkii ula kala baxay oo uu seefti arkay buu laa ilaha illa u yiri markaasaa rasuulku wuxu yiri sal slam qataltahu ma disha haa buu yiri rasuulka allo markaasuu wuxuu ku yidhi fa kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allahu idaa jaaat yowma alqiyaama maxaad ku samaynaysaa laa ilaaha illa allahu haddii ay timaado maalinka qiyaamaha markaasuu wuxuu yidhi rasuulka allow istakfir lii dembi dhaaf alle ii weydii jundaba dhahaay rasuulka sal ly slam xataa dembi dhaaf uma weydiin waa ku soo celceliyey bas wuxuu leeyahay maxaad ku samaynaya laa ilaha illa allahu haddii timaado qiyaamo intaas keliyuu ku celcelinay marka in la fududaysta ma aha la zawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli rajuli muslim adduunyada oo baaba'da yaa alla agtiis ka fudud in qof muslima la dilo wuxuu kaloo yidhi rasuulku sal ly slam man istataaca minkum anlaa yuxaala baynahu wa bayna aljannati bimil'i kafin min damin ahraaqahu falyafcal qofkii awooda inaan la kala teedin asaga iyo jannadii calaacal dhiiga oo uu daadiyey darteed falyafcal ha sameeyo marka dhiigga ha iska ilaaliya waayo macnuhu sababta dhiiggii baa wuxuu keenayaa daadinaysay janna la-aan in jannadii aada weyso wuxuu kaloo yidhi rasuulku sal ly slam lan yazaala almu'minu fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraama qofka mu'minkaahu kama zuulo inuu waasicnimo diinkiisa uga sugan yahay oo acmaashiisii ay anfacayso haddaanu dhiig xaaraana ku dhicin dhiig xaaraana markaad ku dhacdo acmaashaadii iyo khayrka aad samaynaysay cariiri buu noqdaa oo wax badan kuuma taro oo dembigaada aada u weyn oo naaraad ku mudanaysaa sidoo kale wuxuu yidhi rasuulka sal ly slam man qatala mu'minan qofkii qof mu'mina dila fakhtabata biqatlihi oo ku farxa dilkiisa lam yaqbal illaahu minhu sarfan walaa cadla farad iyo sunno toona lagama aqbalo xadiidka abu daawuud baa weriyey marka raawi ruwaadda xadiid ka mid ah yaa wuxuu leeyahay oo khaalid bnu dikhaan dhihi jira yaxya bnu yaxya alkhasaani yaan weydiiyey ikhtabata biqatlihi maxaa laga wadaa markaasuu wuxuu yidhi waa kuwa fidnada dagaaladooda ka qayb qaata fayaqtulu axaduhum midkood waxbuu dilaayaa fa yaraa wuxuu isu arkaa annahu calaa hudan inuu hanuun ku sugan yahay de waa sidaa dadka qaarkood ay leeyihin oo kale jihaadaan ku jirna ay ku leeyihin laa yastakfirullah dambi dhaaf alla weydiisan maayo sababta waa isla quman yahay yacni min daalika yacni waxa uu samaynaayo ilaahu io dhaaf dhihi maayo sidii qofkii dembigoo galoo kale isuma arko dhiiggiina waa dhex dagaalanayaa marka nusuustaasi uga digtay dhiiggii muslimiinta in la fududaysta maaha dagaalkii aan la awoodinna oo mafsadadiisu ay ka badan tahay maslaxadiisana waa qitaal fitna waa sida culammada ay yidhaahdeen marka in la soo daliilsado nusuustii tusinaysa amar macruuf nahy can munkar oo cumuumaadkaas lasoo daliilsado oo loo soo daliilsado maarata dagaal fitno oo laga qayb qaadanayo wax saxa maaha oo nusuustii dagaalka fitnada inaan laga qayb qaadan sheegaysay yaa ka khaasan iyadaana lagu camal falahayaa sidoo kale nusuustii sheegaysay nimankii madaxda ahaa ee daalimiinta ahaa inaan lala dagaalamin nusuustaas yaa ka khaasan nusuustii caamka ahayd amar macruuf can nahy can munkar sheegaysa marka in laga hor yimaado maaha nusuusta ku soo aroortay in loo dulqaato nimanka madaxda dulmigooda wuxuuna yidhi rasuulku sala allahu alay slam laa yenbagii lilmu'mini an yudilla nafsah qofka mu'minka ahi uma habboona inuu naftiisa dulleeyo qaaluu waxay yidhahdeen wa kayfa yudillu nafsahu siaad naftiisa u dulleynayaa qof qaal wuxuu yidhi yatacaradu min albalaa'i limaa laa yutiiq bele xaggeed buu wuxuu ugu banbaxayaa waxaanu awoodin xadiidka axmed iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo keyrkood baa weriyey sheekh albaanin waa saxiix buu yidhi marka fitanka muslimiinta dhexdooda dhacaaya iyaan lagu fududaan fitanka muslimiinta dhexdooda dhacaaya iyaan lagu fududaan oo ayaan la dhex dabaalanin ayman ibnu khuraym oo salafka ka mid ahaa yaa nin madaxdii ka miduhu u yeeray iyadoo fitan ay jiraan markaasuu wuxuu yidhi alaa takhrujuu fatuqaatilu macnaa wamaad sabab baxdido dagaalka nagala qayb qaadatid markaasuu wuxuu yidhi aabbahii iyo adeerkaybaa waxay ka qayb galeen dagaalkii badar waxayna igula ballameen inaanan la dagaalamin qof muslimaho laa ilaaha illa allahu leh ee haddii aad ii keento wax naartii inaan beri ka ahay sheegaaya waan kaala qayb qaadanaya dagaalka markaasuu yidhi orar naga tag waa iska tegay markaasuu gabay tiri wuxuu yidhi walastu biqaatilin rajulan yusallii calaa sultaani aakhara min qurayshi lahu sultaanuhu wa calaya ihmii macaada allahi min jahlin wa tayshii aaqtulu musliman fii gayri jurmin falaysa binaaficii maa cishtu cayshii wuxuu yidhi anuu qof muslimoo dukanaaya dili maayo anuu u gargaaraya madaxtinimada nin madaxtinimo doonaya oo reer quraysheed ka mid a ilaa iyagaa is haystay oo fitanka dhex dhici jireene lahu sultaanuhu asaga madaxtinimada isagaa helaaya wa calaya ihmi anigana dembigii anuu isoo aadaya macaada allaahi allan ka magan galay buu leeyahay min jahlin wa tayshi jaahilnimo iyo maaragtay duulduulnimo aaqtulu musliman fii gayri jurmin ma qof musliman waxaan u dilaa dembi la-aan falaysa binaafici marka ay anfici maayuu leeyahy dee saas iga dhacdo oo aan qof muslima dilo oo dembi la-aan aan ku dilo maa cishto inta aan noolahay cayshi noloshu anfici mayso ibnu cumarna wuxuu dhihi jiray maa kuntu liyuctiya baycatii fii furqatin ayadoo la kala tagsan yahay oo ummaddu kala haadsan tahay oo lala-yahay maaragtay isu imaad iyo jamaaco maaragtay muslimkii ka dhexaysa oo ay soo hoosgelayaan iyo madax maaragtay ay wada ogol yihiin ayadoon jirin anu beycadeeda dhiibi maayuu leeyahay yacni baycadeeda dhiibimaayo marka furqo iyo kala tag uu jiro oo maaragtay dagaal uu socdo walaa amnacaha inaan macnaha manciyana ma ahan buu leeyahay mana mancinaya buu leeyahay anigu baycadeyda oo diidi maayo min jamaacatin haddii jamaaca ay jirto oo qof maaragtay muslimiinta ka mida la doorto oo loo hogaansan yahay marka nimanka madaxda ah iyagoo kabaa'ir fara badan samaynaya yaa haddana la diiday in lala dagaalamo qof matalan salaaddii waqtigeeda dib uga dhigayo oo kale waa faasiq sheekh islaam ibn taymiin wuxuu leeyahay alaimatu alaimatu laa yuqaataluuna bimujarad alfisqi nimanka madaxda ah lagulama dagaalamo fisqi ay sameeyeen oo mujarad ah yani matalan qof maqduurho caadiya hadduu yahay oo awood loo leeyahay waxaa dhici karta in loo dilo fisqiga qaarkiis yani matalan isagoo muxsan ahaayo oo guur soo maray saxa yuu zinaystay dee rajmi waa lagu dilayaa sow ma laakiin haddii macnaha ay zinadii ka dhacdo matalan qof madaxa miyaa lala dagaalamaya maya wuxuu ku leeyahy marka wax kastoo matalan in qofkii lagu dilaa ay bannaan tahay ma bannaana in madaxda lagula dagaalamo hadday sameeyaan muxuu ku cilaynaa marka id fasaadu alqitaali acdamu min fasaadi kabiirati irtakibuha waliyu lamr dagaalka dhibka ka dhalanaya xumaanta ka dhalanaysa iyo fasaadka ka dhalanaya ka weyn fasaadka dembi kabiira ah oo ninkii madaxda ahaa uu sameeyo wuxuu yidhi rasuulku sal ll ly slam khiyaaru aimatikum aladiina tuxibuunahum wayuxibuunakum nimanka madaxda kuwooda fiicani waa kuwa aad jeceshiin idinku ayaguna idin jecel wa tusalluuna calayhim wa yusalluuna calaykum oo aad u ducaynaysaan iyaguna idin ducaynaya culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen inta adduunka la joogana waa la isjecel yahay oo iyaguna waa idin jecelyihin idinkuna waa jeceshihiin haddii aad dhimataanna way idinku dukadaan oo salaatuljanaasa idinku dukadaan haddii iyagu dhintaanna idinkuna waad ku dukataanoo allaad maaragtay dambidhaaf u weydiisaan wa shiraaru a'immatikum aladiina tubqiduunahum wa yubqiduunakum nimankiina madaxdaa waxa ugu xun oo ugu shar badan kuwa aad necab tihiin ayaguna idin necab wa talcanuunahum wa yalcanuunakum idinkuna aad lacnadaysaan iyaguna idin lacnadaya waa la isnacay macnaha qaalu wuxuu yidhi raawi qulnaa waxaan yidhi yaa rasuulallah rasuulka allow afalaa nunaabiduhum cinda daalika miyaanan la dagaalamaynin marka xaaladdu halkaa gaarto qaala wuxuu yidhi laa maya dagaal ma jira buu yidhi ma aqaamu salaa laa ma aqaamu salaa intaba ay salaada oogayaan ma dagaalamaysaan showkaan wuxuu leeyahay wuxuu ku tusinaya xadiidku in nimankii madaxdaha seef aan lagula dagaalamaynin intaba ay salaaddii oogayaan xadiidka umu salamana wuxuu ahaa ina rasuula allahi sal slm qaal inahu yustacmalu calaykum umaraa niman baa madaxdiin noqon doona fatacrifuuna wa tunkiruun waxa ay samaynayaanna wax maaragtay idin cajabiyaad ku arkaysaanoo idinla fiican wax aad u inkirtaanna oo aad maarata aad u kahataanna waad arkaysaan ee faman kariha qofkii munkarkaa marka inkira qofkii munkarkaa naca faqad beri'a qofkaasi marka waa beri buu ka noqday munkarkii maanaha waxba kama xambaarin waman ankara qofkii inkirana waa darajo ka sarraysa faqad salima waa u badbaaday walaakin man radiya wa taabaca dhibka iyo dembigu wuxuu haystaa qofkii raalli ku noqda xumaantaas oo ku raaca nimankii madaxda ahaa qaaluu waxay yidhaahdeen dila xaaladdu way xuntahay moogtahay afalaa nuqaatiluhum ma waanan la dagaalamaynin qaalu wuxuu yidhi laa maa sallow maya la dagaalami maysaan buu yidhi intaba ay dukanaayaan xadiidka muslim baa wariyey marka iyadoo marka munkar uu jiro iyo haddana in lala dagaalamo la diidan yahay marka yani labadan xadiiso hadda aan akrinay iyo axaadiista kale shabahdaa maxay caddaynayaan in nimankii madaxda ahaa in hub lagula dagaalamo oo munkar baa la inkirayaa la yidhaahdo inaanay sax ahayn baabkaasu kama furna markay arrintu madaxda soo gaarto hub u qaadan maysid atram wuxuu leeyahay tawaatarat ilaxaadiisu can inabiyi sala allah alay slam fakaturat canhu wa can asaxaabati waala'immati bacdahum radia allahu canhum yamuruuna bilkafi wayakrahuuna alkhuruuj wayansubuuna man khaalafahum fi dalika ila firaaqi aljamaacati wa madhabi alxaruuriyati wa tarki sunna axaadiistii baa ku tawaaturtay oo rasuulka sal slam ka sugnaatay oo ku tawaaturtay fakaturat canhu wa can asaxaabati wala'immati bacdahum yani rasuulkii yani yaa laga wariyay buu leeyahy axaadiis iyo saxaabadii a'immadii ka dambeeyey maxay farayaan marka ya'muruuna bilkafi waxay farayaan in la joogo oo aan la dagaalamin wayakrahuuna waxayna diidaan alkhuruuja in lagu baxo nimankii madaxda ahaa wayansubuuna man khaalafahum fi dalika qofkii ku khilaafana iyo dadkii ku khilaafana waxay u tiiriyaan ilaa firaaqi aljamaca inay jamacadii muslimiinta faaruqeen oy bidco weyn galeen wa madhab alxaruuriya khawaarijtii madhabkoodina ay galeen watarkii sunna iyo sunnadii oo laga tago baabkaasay galeen bay leeyihin barbahaari wuxuu leeyahy kitaabkiisa sharxu sunna laa yaxilu qitaalu sultaani ninkii madaxda ahaa in lala dagaalamo ma bannaana wala alkhuruuju caleyhi lagu khuruujo wainjaara dulmiba ha sameeya walaysa fi sunnati qitaalu sultaan buu yidhi marka barbahaari sunnadiina kuma jirto in ninkii madaxdaha lala dagaalamo فإن فيه فساد الدنيا والدين waxaa ku jira dagaalka lala dagaalamayo diinkii adduunyadiioo fasaada sheikhu islaam ibnu taymiyan wuxuu leeyahay waqalla man kharaja calaa imaamin dii sultaanin yaraa buu leeyahay kuwa ku baxay nin madaxa oo maaragtay sultaan laho isaguo xoog haysto maaragtay dadkii maamulaya ilaa kaana maa tawallada can ficlihi min ashari acdama mima tawallada min khayri wax ficilkiisa ka dhashay oo sharta ah yaa ka weyn buu leeyahay waxa ficilkiisa ka dhashay oo khayrka ah sida kuwa yaziid kula dagaalamay magaalada madiina ibnulashcas yacni wixii uu sameeyey oo kale ee ninkii cabdilmalik ku baxay oo ciraaq ka dagaalamay ibnumuhallab wixii uu sameeyey oo kale oo maaragtay cabdilmalik wiilkiisii kula dagaalamay khuraasaan abuu muslim alkhuraasaani isaguna waa ninkii maaragtay umuwiyiintu kula dagaalamay khuraasaan kuwii mansuurkii cabaasigaha kula dagaalamay madiino iyo basro meesha ugu dambeeya marka gaari karaan waa maxay buu leeyahy ama waa in laga adkaado ama waa inay adkaadaan haddii adkaadaan xataa mulkigoodii waa zuulaa waxba yaraatay cirb dambeed fiicanna ma yeeshaan ninka cabdullahi bin cali la yidhaahday iyo abuu muslim alkhuraasaani labaduba muslim badan bay laayeen labadina waa la dilay abuu jacfar almansuuraa dilay nimankii xarre ku dagaalamay ibnu cashcad iyo ibnumuhallab iyo dagaaladaas ay sameeyeen waa laga guulaystay dadkii la socdana way jabeen falaa aqaamuu diinan walaa abqow dunyaa diinna ma aanay joojinin adduunyana muslimka uma reebin markaasu wuxuu leeyahay wallaahu laa ya'muru biamrin laa yaxsulu bihi salaaxu diini walaa salaaxu dunya allana dadka ma faro wax aan laga helayn diinkiioo hagaaga iyo adduunyadoo hagaagta si kastoo dadka marka waxaa samaynayaa ay dad fadlile u yihiin marka ahlu sunnada madabkoodu waa maxay waa inaan fitanka laga qayb qaadanin waxayna dadka faraan in nimankii madaxda ahaa dulmigoodii loo dulqaato oo aan lala dagaalamin waa masale ijmaaca marka masaladaas marka waxaan kusoo khatimaya haddii la yidhaahdo in inkaarulmunkar aanu la macno ahayn dagaal oo khaladkaas aan la fahmin waan soo sheegnay daata in imaam axmed la weydiiyey kayfa alamru bilmacruuf wannahy can munkar baa la yidhi amru macruuf nahy can munkar bal nooga warran markaasu wuxuu yidhi bilyadi wallisaani walqalb gacantana waa noqdaa carabkana waa noqdaa qalbigana waa noqdaa wahuwa adcafu liimaan in qalbiga wax laga inkiraana iimaanka ugu daciifsan markaasu waxaan yidhi bal kayfa bilyadi yani see gacanta masalan loogu inkiraaya qaala wuxuu yidhi tufariqu bayn waad kala geynaysaa masalan dad dagaalamayo kale yaad kala geynaysaa ama xataa macsi ku jiray yaad kala geynaysaa oo imaam axmed baan arkay buu leey maaragtay marwasi jid buu soo maray ciyaal yaryar oo dagaalamayuu arkay waa u leexday dhinacoodu aaday waa kala geeyey fafaraqa baynahum wuxuu yidhi marka imaam axmed altakyiiru bilyadi leysa bisayfi wasilaax in gacantii wax lagu bedelaahay maaha in hub la qaato barbahaari sidoo kalena waan soo sheegna daatay alamru bimacruuf wannahyi can munkar bilyadi wallisaani walqalbi bilaa sayf yacni macruufkii oo la faro munkarkiina dadka laga reebo gacantana waa lagu sameeyaa carabkana waa lagu sameeyaa qalbina waa lagu sameeyaa laakiin seef qaado macnaheedu maaha hub qaado macnaheedu maaha imaam alxaramayn juwayni wuxuu leeyahay wayasuuqu liaaxaadi araciya juwayni wuxuu leeyahay waxaa u bannaan yani qof dadweynihii ka mid ah inuu qofkii dembiga weyn samaynayey uu ka celiyo oo maaragtay gacanta uga celiyo macnaa markuu hadduu ka diido hadal gacanta ha uga celiyo haddaanay arrintu gaarin dagaal iyo hub laisula soo baxo fain intaha alamru ilaa dalika rubita alamru bisultaan arrinku uu gaaro in hub laysu qaato arrinka ninka madaxdaa loo daayaa madaxweynaha iyo dadkiisa unbaa howlaha ka shaqayn kara marka ahlu sunnuhu marnaba kama fahmin in gacantii wax lagu inkiro muslimka oo la argagax geliyo oo dagaalo lagu soo qaado ama maaragtay qabaa'ilkii lagala kala safto marnaba maaragtay kama aanay fahmin qofku marka uu macruufka faraayo munkarkan uu inkiraayo waa in aanay labaduba noqon munkar oo marka wixii waajibaadaha iyo mustaxabaadka ah waa in maslaxadu ay ka raajix tahay mafsadadii sheekh islaam tamiya wuxuu leeyahay masaladan maaragtay amar macruuf nahy can munkar laba qolaa ku qaldanta buu leeyahay qolo macruufkii aan dadka faraynin munkarkiina aan ka reebaynin iyagoo soo daliilsanaya calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla idaa tadaytum naftiina keliya laasima idin dhibi maayo qofkii luma haddaad adunka hanuuntaane abubakr sadiiq wuxuu yidhi aayaddan qalad baad ka fahamteen buu leeyahay meelaan loogu talagelin waad geliseen dadku haddii munkarka arkaan oo bedeli waayaan in alla uu ku camimo ciqaab iyo u dhowda qolada kale waa qorama ile kuwa hore waa maxay waa kuwa macruufkiin aan dadka farayn munkarkiin aan ka reebayn oo aayadda suuratulmaayadda qalad ka fahmay qolada labaadna waa maxay man yuriidu an ya'mura wayanhaa imaa bilisaanihi wa imaa biyadihi mutlaqan ama carabkiisu waa inuu wax ku faro oo munkarkiin dad ka reebo ama gacantiisii mutlaqan si iska furan min gayri fiqhin wa xilmin wa sabrin wa nadarin fii ma yasluxu min dalika wamaa laa yaslux iyadoo aanu wax fiqiya arrinka u lahayn oo dulqaadna aanu lahayn sabarna aanu lahayn oo aanu fiirinaynin wixii munaasaba iyo waxaan munaasab ahayn uusan kala fiirinaynin wamaa yaqdiru caleyhi wamaa laa yaqdir iyo wuxuu awooday waxaanu awoodin munkarkaan inkira munkarkaa inkiraa buu leeyahy macruuf ban fara macruuf ban fara bes wax ka dambeeyay wax ka dhalanaya wax uu ka fiirsanayo mala marka amar iyo nahyi buu la imaanayaa buu leeyahay soo ictiqaadsan inuu alle ku ateecsan yahay iyo rasuulkiisa waana muctadin fii xuduudihi buu leeyahy waa qof xuduuddii alla gudbay marka nimanka khawaarijta iyo muctasilada iyo raafidada iyo waxay leeyihiin amar macruuf baan samaynaynaa munkar baan reebaynaa waa jihaadaynaa ay leeyihiin markaasa fasaadkoodu wuxuu ka badanayaa salaax sidaa darteed buu leeyahay yaa rasuulku sal ll slm uu faray in loo sabro oo loo dulqaato nimankii madaxda ahaa dulmigooda in lala dagaalamana dadku waa uu ka reebay intaba ay maaragtay salaada ogaayaan wuxuuna yidhi adduu ilayhim xuquuqahum xuquuqdooda siiya wasalu llaha xuquuqakum haddaad idinku xuquuqdiina ka weysaanna alla weydiista xuquuqdiina marka usuusha ahlu sunnada waxaa ka mid a in jamaacadii la laazimo jamacadii muslimiinta aan laga dhex bixin madaxdiina aan lala dagaalamin fitnadina aan laga qayb qaadanin laakiin nimankan muctasilada ahlu hawaadan iyo maxay arkaan aimadu lala dagaalamo usuusha diinkooda bay ka mid tahaba oo usuusha diinka ee muctasilada waaba maarata waa shan asal usuushooda tawxiiday yidhaahdaan sifaadka allay ku inkiraan cadli bay sheegaan qadarkii inkirsan yihiin mansila bayna mansilatayn iyo infaad alwaciid iyo amru macruuf wa nahy can lmunkar ay sheegaan midaan dambe marka waxaa ka mid a qitaalul aima madaxdii in lala dagaalamaaba ka mid a waxaasay diin ka dhigtaan marka marka in ahlu sunnadii iyo muctasile iyo khawaarij ku daydaan ma ahan munkarku marka hadduu keenaayo macruuf ka weyn inuu meesha ka saaro waa laga joogayaa waa laga aamusayaa munkarkaas markaa reebaysa waxay noqonaysaaba jidka alloo dadka aad ka leexinaysa noqonaysaa oo daacada alloo zuushay inaad ka shaqayso kale noqonaysaa marka waa in arrinkii laga fiirsado oo wixii fiqhi loo yeesho oo rasuulka sal sl mslam cabdullahi ibn obey ibnu saruul kale iyo ma aanu dilin munaafiqnimadoodana waa u caddeed dad u kaalmaynayaa jira munkarkiisoo la zuuliyaana oo ciqaab iyo lagu zuuliyo qoladiisa xanaaqaysa waa maaragtay u danaanayaan dadkii baa rasuulka ka cararaya sal slam waxay leeyihin asxaabtiisa buu dilayaa ila ninkan waa kugu gaalooba ma lahayn islaan nimuu muujisanayo marka macruufkana waad jeclaanaysaa munkarkana waad nacaysaa oo maaragtay allaad ku waafaqaysaa arrinkaas laakiin wixii aad jeclayd samayntooda wixii aad nacbayd maaragtay reebidooda waxay ku xidhanta hadba awoodda la leeyahay ku xidhanta sababtoo alla dadka kuma kalifo waxaanay awood u lahayn laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wascaha fattaqu llaha ma statactum alla ka cabsada intaad awooddaanba alla u yiri laakiin inaad qalbiga ka jeclaato wanaaggii munkarkiina aad qalbiga ka nacdo de taas waa inay mar walba kugu dhammaystiranta laakiin wixii badanka laga samaynayo waa xasab alqudra ibnuqayim wuxuu leeyahay alinkaar cala almuluuki walwulaat bilkhuruuji calayhim in maaragtay nimanka madaxda ahaa waxbaa lagu inkirayaa la yidhaahdo oo munkarkooda la inkiraa la yidhaahdo oo marka khuruujkiina saa loo sameeyo asaasu kulli sharin wa fitnatin ilaa aakhiri dahr shar kasta iyo fitno kasta ayadaa bilow ahayd buu leeyahay weligeedba marka yaan la fududaysan rasuulkuna sal ly slm wuxuu yidhi man ra'aa min amiirihi maa yakrahuhu qofku hadduu ninkii madaxdiisaha ka arko wuxuu necab yahay falyasbir ha sabro walaa yanzicanna yadan min taaca yaanu taacadii ka bixin wabillahi towfiiq